aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad war hadda goordhoweed saraakiisha mujaahidiintu ayna soo gaarsiiyeen waxa uu sheegayaa in ciidanka mujaahidiintu ay hadda si buuxda gacanta ugu dhigeen deegaanka bulaxaaji iyo saldhigii murtadiinta ee deegaankaasi weeraradii saaka cagmarinta ahaa wuxuu marka hore ka bilowday deegaanka bulaxaaji hadda ciidanka mujaahidiinta si buuxda ayay gacanta ugu hayaan deegaanka bulaxaaji iyo saldhigii murtadiinta maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaa joogana cagta ayaa la mariyey qaarkood goobta ayaa lagu laayay qaar waa firxadeen oo weli waa lasii eryanayaa marka khabarka muhiimka ee aan doonayna inaan dadka muslimiinta usoo gudbino waxa uu yahay in mujaahidiintu ay hadda la wareegeen bulaxaaji cagtana la mariyey maleeshiyaadkii ridada saraakiisha mujaahidiintu waxay intaa noo raaciyeen inuu jiro khasaare aada u fara badan oo murtadiinta ku gaaray weerarkii saaka ka dhacay bulaxaaji halkaasi waxaan la soconnaa faysalow in maalmo dhoweyd ay halkaa yimaadeen maleeshiyaadka murtadiinta oo duulaan ah oo diyaaradaha maraykanku ay gelbinayaan halkaana saldhig weyn ay ka samaysteen balse saaka saldhigaasi iyo maleeshiyaadkii ku sugnaaba waa la xasmiyey oo cagta ayaa la mariyey waxaa wararku qaar ay sheegayaan in meydadka murtadiintu ay xerada daadsan yihiin qaar kalena magaalada banaankeeda lagu laayay maleeshiyaadkii firxaday ee ka badbaaday weerarkii cagmarinta ahaana mujaahidiinta ayaa hadda ilaa iyo haatan sii eryanaya oo sii ceersanaya oo duleedka deegaanka buulaxaaji ayaa lagu sii eryanayaa wixii kusoo kordhay insha allahu tacaala waan soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan la soconaa faysal in weerar xasmina ay saaka iyaguna ka dhaceen deegaanada harboole iyo miido